xijaabkadib mudana gudoomiye gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo kan labaad ee baarlamaanka dowladeedka galmudug baarlamaanka dowladda federaalka ah xubnaha halkan ka jooga iyo golaha wasiirada musharaxiinta saaxiibadaya xildhibaanada sharafta leh ee dowlad goboleedka galmudug intiinaga waxaan idinku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaan kadib waxaan marka ugu horeysa u hambalyeynayaa hogaanka cusub ee baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug iyo xubnaha xubnihiisa xambaarsan qofka dadka degan gobolada mudug iyo galgaduud anigoo sidoo kale ugu hambalyeynaya bulshada mudug iyo galgaduud in loo enkay dowlad goboleedka in muddaha ku saameeyeen si ugaar si ay u gaaraan himiladooda ah nabad horumar iyo wadajir waxaan mahad gaara u jeedinayaa dhammaan intii ka qayb qaadatay ay ugu horeeyeen odayaasha iyo waxgarabka deegaankan dowladda federaalka iyo beesha caalam iyo sidoo kale dowladihii dowlad goboleedyadii himan iyo xeed iyo galmudug xildhibaanada sharafta leh inta aanan gudagelin barnaamijkeyga siyaasadeed waxaan jeclaan lahaa inaan iskiin daro magacaygu waa axmed macalin mustafa axmed waxaan ku dhashay duulada galansoor ee ka tirsan degmadan cadaado sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol iyo koob iyo toddobaatankii waxaan dugsiga iyo waxbarashadeyda ku bilaabay qur-aanka iyo dugsiga hoose ugana baxay degmadaas galansoor dugsiga dhexe iyo sare waxaan aaday oo ka dhigtay magaalo madaxda muqdisho jaamacadeyda waxaan kaga soo baxay dalka suudaan jaamacadda khartuum shahaadada maasterka waxaan kusoo diyaariyey dalka malaysia haddana waxaan dalka turkiga jaamacad ku taalla ka wadaa shahaadada u h d-da oo ku saabsan arrimaha amniga xagga shaqada shaqooyin badan oo arrimaha bulshada waa soo qabtay laakiin shaqooyinka ugu muhiimsanaayo dowladdu waxay ahayd inaan kasoo shaqeeyey madaxtooyadii soomaaliya waxaan danjire ka noqday dalka suudaan waxaan sidoo kale dabadii u dambeysay ahayd xilka taliyaha hay-adda sirdoonka iyo nabadgurida qaran run ahaantii mudanayaal waxaa maanta sharafiya anigoo ah ama isku firinaya inaan noqon doono awoego bulsho oo isbedel doona una tartamaya xilka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug inaan hortiina kasoo jeediyo qorshe hawleedkayga tilmaamayo hogaaminta dowlad goboleedka galmudug kaasoo ka qeybmaan doona qaybaha soo socda kow wada shaqaynta aniga iyo baarlamaanka labo nabadgelyada saddex dibu heshiisiinta afar dowlad wanaagga shan kobcinta dhaqaalaha iyo lix adeegyada bulshada hirgelinta adeegyada bulshada haddii aan wadadaas si ka kooban uga hadlo xildhibaanada sharafta leh gudoomiye waxaan ballan qaadayaa inaan si wada jira ugu wada shaqayno daabagelinta dowladnimada maamul goboleedka galmudug taasoo ku dhisan ilaalinta dastuurka galmudug iyo kan dowladda dhexe ee federaalka dhismaha xarunta baarlamaanka iyo in baarlamaanka oo ah wakiilada shacabka galmudug inay helaan xuquuqdooda ay ku mutaysanayaan shaqaday u hayaan iyo adeega u hayaan umadda mudanayaal waxaan ballan qaadayaa inaan horseed ka noqono wada shaqayn ku dhisan ilaalinta sharciga iyo wada tashi taasoo noo horseedi doonta inaan tusaale u noqono ummadda aan hogaamin waxaan marnabo shaki ku jirin in wada jirkeena iyo wada shaqaynteena ay samasa bixin karto dadka degan gobolada mudug iyo galgaduud taas awgeedna maanta aan u taaganahay hortiina inaan codkiina idin wadiisano xildhibaanada sharafta leh qodobka labaad ee nabadgelyada waxaan dareensanahay in shaqada koowaad ee u taalla dowlad goboleedkan iyo hogaankoodagan ay tahay nabadgelyada in la sugo nabadgelyada labada gobol anigoo onkaya qaydaha kala duwan ee haadaha amniga midayn doona ciidamada kala duwan dhisi doona ciidamo isku dhafan oo dheelitiran oo ka wada kooban dhammaan deegaanada ay ka kooban tahay galmudug isla markaasna la shaq- la kaasin doona cid walba oo gacan naga siinaysa dhismaha ciidankaas amniga waxaan la dagaalamaynaa dhammaan kooxaha nabadiidka waxaana sidoo kale ka hortegaynaa dagaalada iyo colaadaha deegaanada deegaanka deegaanka dambigu ka dhaca anigoo ka samaynaya dibuloshiikiin baansan oo horseeda nabad wada noolaasho iyo darbanaad sidana waa hadyo aad i doorataan anay siisaan xogtiina inaan madaxweyne ka noqdo dowlad goboleedkan galmudug waxaan ballan qaadayaa inaan u istaagi doono la dagaalanka kooxaha argagixisada ah ee loo yaqaano al-shabaab kuwaasoo aan u leeyahay waayo aragnimo iyo khibrad buuxda la dagaalankooda haddana deegaamadeenu saddex meelood meel gacanta ku hayo waxaana ka sifayn doonaa dadka deegaankaas deganna ay dareemi doonaan neecawda xorriyadda si degdeg haddii la yidhaahdo waxaan sidoo kale ka hortegi doonaa dalalka kooxaha burcadireedka ah oo amni darrada ku baahiyey deegaanadi deegaankeenan kuna keenay sumcadxumo ballaaran dhammaan dalka iyo deegaanka gobollada midig iyo galgaduud waxaan u abuuri doonaa dhalinyaradaas shaqooyin ay uga maarmaan dalalka sharci darrada ah oo ay ku jiraan iyadoo loo furi doono xarumo lagu kordhinayo xirfadahooda shaqo sidaad ogtihiin bulsho ma gaari karto wax horumara iyo hortacas iyadoon la sugin nabadgelyada ilaahay mahadii qaar ka mida magaalooyinka waaweyn ee gobollada midig iyo galgaduud maanta intooda badan waa nabad waxaa saleeyo maalmaan ah inaan nabadaas sii xoojin kuna baahino dhammaan degmooyinka iyo tuulooyinka labadaas gobol ayagoo lagu laga dalaje waan ka xumaayay ciladaas farsamo waxaan sidoo kale ka hortegaynaa dalalka kooxaha burcadareedka ee amni darro ku baahiyey deegaankeenna kuna keenay sumcad xumo ballaaran dhammaan deegaanka uu ka kooban yahay gobollada midig iyo galgaduud iyo dhammaan dalka soomaaliya waxaan u abuuri doonaa dhamma- dha- dhalinyaradaasi shaqooyin iyo xirfado ay ku kasbadaan maciishad xalaala sida adag yihiin bulsho ma gaari karto wax horumar iyo horkaca iyadoon la sugin nabadgelyada deegaankaana intiisa badan iyo magaalooyin waaweyn oo kamida waa nabad laakiin nabadaasi waxba tari mayso haddii deegaankii qayb ka mid yahay weli aysan nabadaas iyo xorriyadaas ay haysan sidaas aageed waxaan deegaamada la haysto al-shabaabka gacantooda ku jira ugu bishaaraynaya iyagana in laga soo dabageyn doono wakti kooban oo lix bilood gudahood waxaan diyaar u ahay kuna dadaali doonaa inaan kala shaqeeyo dowladda dhexe dowlad goboleedyada kale iyo dowladaha dariska dagaalka loogu jiray in soomaaliya laga dabargooyo kooxaha al-shabaab kuwa burcadareedka iyo kooxaha kale ee khalkhalka gelin kara nabadda iyo xasiloon- xasiloonida dowladaha dariska qodobka saddexaad arrimaha dib u heshiisiinta xildhibaanada sharafta leh iyo guddoomiya waxaan dib u heshiisiin buuxda iyo wada noolaasho ka dhex abuuraya dadka iyo beelaha degan labadan gobol gaar ahaan waxaan ballan qaadayaa inaan si nabad ah iyo walaaltinimo ah loo wareegego deegaamada colaaduhu ka jireen ee lagu kala maqnaa muddooyinkii lasoo dhaafay kuwaasu aan degdeg u bilaabayno qorshe cusub oo beelihii ay colaaduhu kala wadeen ay dib ugu soo wada noolaan doonaan deegaanadii ay- ay wada lahaayeen si aan uga soo dhalaalo fulinta ballanqaadkaas waxaan idinka codsanayaa inaad xolki afkiina iyo kalsoonidiina isiin doontaan xagga daaninta xukunka iyo siyaasadda waxaan gacan nabadeed u haasinayaa walaalaheen ahlusunna waljamaaca oo door weyn iyo kaalin weyn ku leh deegaankan inaan gogal nabeed iyo midiba heshiiseeno isku soo hor fadhiisanno oo dhab ahaantii ku leh labadan gobol saameyn siyaasadeed iyo mid sugidaanimo waxaan aaminsanahay in natiijada wadahadalka iyo wadaxaajoodku noqon doonto mid miro dhala waxaan aaminsanahay in hadalkooda iyo midka aan hiigsanayo uu yahay mid isku mid ah oo ku salaysan nabad iyo horumar la taaban karo oo ay gaaraan dadka ku nool gobolada goboladan iyo guud ahaan waddankeena sidoo kale mudanayaal waxaan ballan qaadayaa inaan geed dheer iyo geed gaaban u fuulo sidii aan u baahin lahaa nabadda una sii xoojin lahaa anigoo u maraya dariiq nabadeed iyo mid wada xaajood maadaama ay tahay nabaddu furaha nolosha iyo horumarka afar dowlad wanaagga guddoomiye iyo guddoomiyaal guddoonka baarlamaanka iyo xildhibaanada faro kale haddii aad xogtiina iskusaan waxaan yeegleeli doonaa dowlad goboleed ku taagan diirarka dowlad wanaagga isla markaasna ku baahsan ku baahaysa dowlad wanaagga dhammaan deegaanada labada gobol waxaan ballan qaadayaa inaan sameeyo ku noolaadaan nolol karaamo iyo xaqdhowr leh ilaalinta iyo dhowrista xuquuqda aadanow waa la sabartaa maamulka aan madaxweynaha ka noqon doono mudanayaal dhowrista xuquuqda aadanow waxay kaalin weyn ka qaadanaysaa nabadda labada gobol ee burgiga galgaduud sidoo kale waxaan hortiina ka balan qaadayaa in haddii aada codkiina aysiisaan inaan sare u qaadi doono hadalka oo marnaba aan la cabirin doonin aragtida qof iyo sawardanayn deegaanka deegaanada labada gobol ma noqon doonaan meel lagu xirxiro ama lagu cabiriyo warbaahinta qoyahooda kala duwan shan kobcinta dhaqaalaha isku tiirsanaan sida aan kor kusoo sheegay waxaan ballanqaada ka sameeyey inaan nabadgelyada sugi doono haddii aad ii doorataan in madaxweynaha aan ka noqdo dowlad goboleedka galmudug taasina marnaba kuma joogtayn karno kaalmo shisheeye oo keliya laakiin waa inaan kobcinaa ilaha dhaqaale ee labada xildhibaanada sharafta leh waxaa iga go-an in labadan gobol helaan dekad kulcisa dhaqaalaha dowlad goboleedka galmudug fulisana adeegyada loo baahan yahay maadaama labada gobol ay leeyihiin deegaan xeebeedyo laga samayn karo kama marna dadaalada lagu kulcinayo dhaqaalaha galmudug inaan u jirino qorshe aan ku xoojinayno hantiyaha gaar ahaan si aan ugu tiirsanaano dakhligeena gudaha lafsabarka dowlad wanaagga waxaa ugu horeeya horumarinta dhalinyarada iyo kafaa-ideysiga maskaxdooda iyo muruqooda caafimaadka qaba anigoo hoosta ka xariiqaya in gabdhaha iyo haweenka galmudug ay leeyihiin kaalin la sugan mid